magaalada boosaaso ayaa laga furay tababarka guddiga korjoogteynta booliiska iyo qiimeynta adeegyada saldhigga oo ay ka qaybgalayeen qaar ka mid ah ciidamada booliiska ee ka howlgala magaalada boosaaso tababarkan ayaa iska kaashanayeen wasaaradda amniga cadaaladda puntland iyo hay-adda u n d b ayaa ujeedkiisu ahaa sida sare loogu qaadi lahaa xiriirka bulshada kala dhexeeya ciidamada booliiska ahi isduwaa wasaaradda cadaaladda gobolka bari maxamuud xidig maxamed ayaa ka warbixinaya qaabka ugu qabsamay tababarkan
communitiga iyo iyo boolisku inay shirar noocaana helaanin tababaro noocaana la ysugu yimaado wixii danta iyo duruufta waaqiciga ah ee magaalada iyo xaafadaha ka jira laga wada hadlo tayada ciidanka kor loo qaado wada shaqaynta bulshada iyo ciidanka kor loo qaado iyadoo hal meel loo wada socdo waxay ahayd wax loo baahnaa aad iyo aad baana ugu mahad celinaynaa inta ka soo shaqaysay oo ay booliisku ugu horreeyaan iyo hay-adda u n d b qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha tababarkan ayaa tilmaamay in wax badan ay ka faa'iidaysteen tababarkan inta uu soconayey maanta haddana dib loo bahda cadaaladda iyo koob iyo tobankii xubnood inay isla falgalaan iyo cuqaasha iyo nabadoonada iyo odayaasha xaafadda biyo kulule mashruuca kan iyo hawsha tana si fiican bay u socotaa dada khiyaara baa gacanta ku haya bulshada ka soo qayb gashay iyo koob iyo tobanka qof oo loo soo xulayna iyo bahda cadaaladda hadda fadhida iyo sagaal iyo tobankii qof oo horay uga soo qayb galay shirarkan oo hadda bannaanka inaga jooga intuba waxaa hayeen dad u qalma inay ka mid noqdaan ka shaqayn karaanin horumarinta xaafadda ka shaqayn karaanin wax walba oo xaafaddaasi kor lagu qaadayo waxaanba ogaan shacabka waxay ogaadeen boliisku inuu yahay lafdhabartii u shaqaynaysay bulsho kastana markay nabadgelyadooda ka tashanayso waa xaqiiq in waxmelle isla dhigaa waxaan ilaahnay biliiska haddaan nahay yaanal ka cabsan miiska wada hadalkaana loo soo fadhiisto waxaad tamanaysaa noo sheegta hanaga fogaanina shacabkow xaafaddan maanta heshay nasiibka u yeelatay biyo kulule iyo saldhigga minjir oo dayactir lagu samaynayo wada shaqayntiisa dee awalna waa wada shaqayn jirtaan haddana waxaan rabnaa inaad intii iyo inka badan sii qabataan